Magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle waxaa ku yaala goobo waxbarasho oo isugu jira dugsiyo iyo jaamacado kuwaas oo qaarkood kaalin lixaad leh ka soo qaatay sii jiritaanka waxbarashada ee deegaanka iyo la dagaalanka jahliga kadib markii ay dowladdii dhexe ee dalkeena burburtay ama meesha ka baxday. Haddaba mid ka mid ah dhalinyarada waxbartay ee ku nool magaalada Jowhar ayaa dhalinyarada kale ugu baaqay in ay ka qayb qaataan horumarinta iyo ballaarinta adeegyada waxbarasho ee deegaanada Hirshabelle.
Waxaana u mahadcelinayaa macallimiinta juhdiga faraha badan gelinaysa iskuulaadka gaarka loo leeyahay iyo kuwa markaasi dowladda isku taxaluujinaysa in markaasi dadkooda Soomaaliyeed in ay waxbaraan hadday ciyaal ahaan lahaayeen hadday dhalinyaro ahaan lahaayeen marka waan boorinaya iskuulaadkan waan boorinayaa aadaan ugu ugu hambalyaynayaa aadaan ugu ammaanayaa juhdiga ay bixinayaan marka waxaan leeyahay dhalinyarada aqoontu waa aqoontii waxaa meesha ka dhiman keliya in dhalinyaradu ay iska saaraan eh, depressionka iyo buufiska haaya ee dibadaha iska saaraan ay waxbarashadii ay markaasi ay meeshii qaybtii buufiska ay ka aadi lahaayeen waxbarashada ay soo aadaan kadibna saas ay ku horumaraan markaasi waddankan ay ku horumaraan